ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa xariga ka jira xarunta cusub ee hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed ee sodma oo laga hirgeliyay magaalada muqdisho ee caasimada dalka madasha xariga looga jiray xaruntan iyo waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan hogaanka hay-adda sodma iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha dowladda marayaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa ka waramaya marxaladii kala duwanaa uu soo maray dhismaha xaruntan mudane ra-iisul wasaare soo dhowaaw xarunta dhexe ee hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma ku soo dhowaaw mudane ra-iisul wasaare waxaad soo aragtay oon ku soo tusan baresteshon lagu sameeyey iyo dabcan xaruntood meelaheeda kala duwan aad soo aragtay xaruntan maanta aad xariga ka jirtay waa xarun runtii aan dhisnay halkii sano maanta waxaa noo buuxsamayso hal sano lixiyo tobankii agost ayaad na soo magacowdeen xaruntaani waxaan dhisnay xilligaas oo aan runtii ku jirnay abaar xun oo runtii aan annaga iyo dowladda guud ahaanoo isku duuban iyo dabcan ummadda karantoona caawinaysay aan ka hortagnay majaaco adag ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa bogaadiyey howlaha baaxadda leh ay qabatay hay-adda sudma muddadii sanadka ay jirtay waxaa hubaal ah oo maragmadoon ah in hablaha iyo ragga halkan fadhiya ay habeen iyo maalin ku howlnaayeen sidai ay ugu gurman lahaayeen muwaadiniinta soomaaliyeed ee duruufaha kala duwan ku sugan ee gurmadka u baahan ama ha noqoto magaalada muqdisho ama ha noqoto daaradkii magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyeed qaar saameeyey ama ha noqoto colaadaha ka aloosan magaalada laascaanood iyo gurmadkii weynaa ee aad u fadhiisayna dowladdu ay u fadhisay dhaawaca la soo qaadayey waxtarka la geynayey nafaqada iyo daawooyinka loo geynayey ama garbaharay ilaa beledweyn luuq daaradkii ka dhacay sida aad ugu gurmateen iyo gurmadkii lixaadka lahaa ee baxadda weyn aad u fidhiseen dadkii ka soo barakacay degaanadii laga sifaynayay khawaariijta lama ilaawi doono oo waxay ku hardhan tahay xusuusta ummadda soomaaliyeed intaasoo tallaabo aad qaadeen waan idinku bogaadinaynaa waan idinku hambalyeynaynaa in idinkoo ordaya oo ama diyaarad saaran ama gawaadhi saaran aad xarumihiinniina dhisaysaan barnaamijyo iyo siyaasadihii lagu shaqayn lahaa iyo habkii loo wada shaqayn lahaana aad ku aloosan tihiin taasina waa rakarooni dhismaha xaruntan cusub ee hay-adda sudna ayaa wax badan ka bedeli doona howlihii shaqo ee hay-adda maadaama markii hore ay ku shaqaynaysay xarun kumeel gaara waxaana hay-addan dib loo howlgeliyay bishii agost ee sanadkii hore kadib markii meesha laga saaray wasaaraddii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka qaranka